jaamacadda kismaayo oo ah jaamacadda ugu faca weyn deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay soo kordhisaa aqoonta daraasadda sare ee loo yaqaano aqoonta mastarka waana jaamacaddii ugu horreysa ee keenta aqoontaasi deegaanada dowlad goboleedka jubbaland jaamacadda kismaayo waxay shahaadada mastarta ku bilaabi doontaa laba ka mida kuliyadaha ay bixisa jaamacadda kuwa oo kale ah kuliyadda shareecada iyo kuliyadda maamulka iyo maaraynta haddaba waa kan mid ka mid ah maamulka jaamacadda oo faahfaahin ka bixinaya aqoonta sare ee master digriga oo ay soo kordhisay jaamacadda iyadoo laga duulayo ujeedka loo aasaasay jaamacadda kismaayo oo ah koruqaadista waxbarashada soo saaridda aqoon-yahan leh aqoon iyo akhlaaq ku salaysan diinta islaamka dhaqanka wanaagsan ee bulshada soomaaliyeed jaamacadda kismaayo waxay gabatay in la gaadhin xilligii la bilaabi lahaa barnaamijka daraasaadka sare ee jaamacadda maadaama jaamacadda ay ka qalinjabiyeen shan iyo toban dufcadood oo ka howlgala dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ta mid gaar loo leeyahay iyo hadday tahay mid dowli intaba ardayda kala duwan ee jaamacadda ka baxday ee qaadatay heerkooda waxbarashada waxay u baahan yihiin heerkii labaad ee waxbarashada inay helaan saas daraaddeed jaamacaddu waxay ku tallaabsatay in ardada loo keeno heerka labaad ee waxbarashada ujeedka laga leeyahay barnaamijkan wuxuu yahay in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadda ardayga si uula jaan qaado baahiyaha yaalla suuqa in kor loo qaado aqoonta ardayga lana waafegeliyo aqoonta ardayga mushkilaadka iyo dhibaatooyinka bulshada haysta in kor loo qaado xirfadaha cilmi baarista ee ardayda jaamacaddu barnaamijkan waxay ku bilaabi doontaa laba kuliyad oo kale ah kuliyadda shareecada iyo qanuunka oo ka kooban saddex takhasus alfiqhu wa usuuluhu alqanuun alcaam iyo alqanuun alkhaas iyo kuliyadda maamulkii maareynta oo ka kooban dhowr takhasus oo ka mid yihiin finance strategy management human resource management entrepreneurship iyo marketing dhammaan bulshada gaar ahaan ardayda wadata ama dhammaysay darajada kooda jaamacadda waxaan ugu bishaaraynaynaa in heerkii labaad ee jaamacaddana uu diyaar idinku yahay